أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waa axad shan iyo tobanka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhornimo dagaal culus oo u dhexeeya askarta dowladda xabashida itoobiya iyo kuwa jabhadda amxaarada efano ayaa ka dhacay deegaan hoostaga magaalada adis ababa ee caasimadda dalka itoobiya maamul goboleedka shadala dirirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa ka dalbaday gaalada caalamka in cunaqabateen dhanka hubka ah lagu soo rogo kooxda riddada soomaaliya weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilayaadka baay iyo gedo xildhibaano ka tirsan murtadiinta ayaa ugu baaqay inuu iscasulo murtad gurguurde xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan kooxda riddada soomaaliya wilaayada baay ayaa soo bandhigtay sarkaal taa'ib ah kaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta maamulka islaamiga degmada badhaadheer ee wilaayada jubbada hoose ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey ragga ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaasi munaasabad ballaaran oo lagu soo gebagabeynayay multaqo cilmiyeed ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe sarkaal ka tirsan dowladda siliibiyadda kenya ayaa lagu dilay iska horimaad khasaare dheliyey oo ka dhacay gudaha dalka kenya عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan dagaal culus oo u dhexeeya askarta dowladda xabashida itoobiya iyo kuwa jabhadda amxaarada efano ayaa ka dhacay deegaan hoostaga magaalada adis ababa ee caasimada dalka itoobiya faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabaani wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa sheegaya in dagaallo saacado badan qaatay ay ka dhaceen deegaanka jajashiwa oo qiyaastii boqol iyo sagaal kilomitir u jira magaalada adis ababa maleeshiyaadka jabhadda fano ee amxaarada ah ayaa la sheegay in dhowr jiho ay ka weerareen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda xabashida itoobiya warbaahinta taageerta mucaaradka ayaa sheegtay in dagaalada lagu qabtay in ka badan siddeetan askari oo ka tirsan ciidamada nidaamka ee abiy axmed war madax bannaan ayaa sheegaya in labada dhinac ay weli ku loolamayaan gacan ku haynta degmada jajashiwa islamarkaana aysan jirin cid ku gacan sarraysa dagaalka halkaas ka socda dhinaca kale taliska abiy axmed ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen sarkaal ka tirsanaa qaybta zaadka jabhadda fano warbaahinta afka dowladda xabashida ku hadasha ayaa soo muujisay sawirada dhowr ruux oo gacanta lagu dhigay laguna sheegayo in ay ka mid ahaayeen xubnaha kooxda fano dagaalka ka socda ismaamulka amxaarada ayaa socda ku dhowaad hal sano waxaana gobolka saaran bandow adag oo ay soo rogtay nidaamka taagta daran ee abiy axmed jasaaka allahu khayran walaalka maamul goboleedka shadala dirirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa ka dalbaday gaalada caalamka in cunaqabateen dhanka hubka ah lagu soo rogo kooxda riddada soomaaliya marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya maamulka shaadalo dirirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa mar kale ka soo horjeestay cunaqabateyntii hubka ee dhowr bilood ka hor laga qaaday kooxda riddada soomaaliya war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka riddada somalilan ayaa gaalada qaramada midoobay iyo waxaa loogu yeero beesha caalamka ugu baaqay in kooxda riddada muqdisho si deg deg ah loogu soo celiyo cunaqabateyntii hubka ee laga qaaday waxaan u soo jeedinaynaa beesha caalamka inay qaadaan tillaabooyin deg deg ah oo wax looga qabanayo dhibaatadan lagana hortegayo xasiloonin darro kale oo gobolka ka dhacda waxaa sidaas lagu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda somalilan maamulkan riddada ah ayaa ka carooday hubkii ka yimid dhanka itoobiya ee isniintii lasoo dhaafay lagu boobay duleedka magaalada caabud waaqa ee gobolka galgaduuda tan iyo wixii ka dambeeyey qabsashadii hubkaas waxaa baraha kala duwan ee internetka lagu arkayaa buqu xoogan oo ka dhashay arrinkaas iyadoona ay tuhano xoogan dul hooganayaan lahaashiyaha hubkaas iyo cidda rasmiga ah ay u gacangelisay shacabka
mahadsanid marwaan weeraro kala duwan oo loola beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo gedo aanu ku horeyna wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta xabashida itoobiya ee degmada kansax dheere wilaayada gedana mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida itoobiya ee elboorka degmada baareere sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee xarunta w f b ee degmada garbaharey dhanka wilaayada banaadir qarax shalay ka dhacay degmada daynile ee magaalada muqdisho waxay mujaahidiintu la beegsadeen gaari uu la socday murtad cabdulaahi xasan beriise oo ku magacaaban waxay murtadiintu ugu yeeraan taliyaha hoggaanka canshuuraha ridada murtadkan ayaa si dirqi ah kaga badbaaday qaraxa waxaana ku dhintay qaraxasi darawalkiisa halka ay sidoo kale ku dhaawacmeen laba ka mid ah ilaaladiisa xildhibaano ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa ugu baaqay inuu iscasilo murtad gurguurte madaxa kooxda ridada soomaaliya xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan kooxda ridada soomaaliya cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya xildhibaano ka tirsan riddada ayaa ugu baaqay madaxa kooxda riddada murtad xasan garguurta inuu iscasilo kadib markii uu ku fashilmay hogaaminta riddada xildhibaan yuusuf gamaadiid oo ka mid a baarlamaanka riddada ayaa sheegay in xasan garguurte uu god ku riday masiirka kooxda riddada waddada keliya ee u furanna ay tahay inuu iscasilo xasan sheekhow runtii waxaa weeyaan waxa kuu haray hal legasi inaad ka tagto oo keliya halkaasna wuxuu yahay oday da' baad noqotay dalkana god baad ku riday iscasil xilkana isaga deg intaasaannu leennahay dhinaca kale xildhibaan maalig cabdalla oo ka mid ah xildhibaanada riddada ayaa ku eedeeyey kooxda riddada inay fashilantay wuxuu sheegay in dalka ay soo gelisay hub sharci darro ah iyo daroogo isagoona sidoo kale ku eedeeyey inay abaabuleen in qabaa'ilka ay dagaalamaan waxaan ugu baaqayaa inay dalkan badbaadiyaan kana badbaadiyaan tiimkan ka shaqaysanaayo hubka sharci darrada ah iyo daroogada sidaas darteed ummadda soomaaliyeed ha u diyaargarowdo inay dalkan badbaadiso laga badbaadiyo nimankan meesha xun ku wado waa u sheegnay si hoosena waa ugu sheegnay haddana si koraa ugu sheegaynaa ma u jeeda anigu runtii haddaa idiin sheega dawlad ku soo baxayso dagaalladan hadda bilooyin ayay socdeen cid ku soo baxdana ma jirto waxaan afka u furanayno waa taas waaye maalmihii u dambeeyey waxaa sii xoogaysanayay khilaafka ka dhex taagan kooxda riddada iyadoona xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxda riddada ay si isdaba joog ah maalmihii u dambeeyey ay uga soo muuqanayeen warbaahinta iyagoo eedeymo kulul u jeedinaya murtad garguurta aad buu umahadsanyahy cabdulqani wilaayada baay ayaa soo bandhigtay sarkaal taa'ib ah kaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta abuu xasaan ayaa warbixinta warkan inoo haya sanadkii laba kun laba iyo tobankii bishii saddexaad ayuu ku biiray maleeshiyaadka riddada isagoona kaga biiray magaalada baydhabo tan iyo xilligaasina waxa uu la shaqaynayay maleeshiyaadka riddada maamulka ashahadaladirirka ee koonfur galbeed gaar ahaan waxaa loogu yeeray daraawiishta sanadkii laba kun shan iyo tobankii ayaa loo soo wareejiyey degmada diinsoor waxaana loo magacaabay madaxa saadka maleeshiyaadka riddada koonfur galbeed isagoona qaabilsanaa raashinka laga dhaco shacabka iyo kuwa kale ee soo gala maleeshiyaadka waxa loogu yeeray koonfur galbeed ninkan aan ka sheekaynayo waa xasan maxamed nuur ibraahim oo isagoo toobadkeenna soo gaaray wilaayada islaamiga ee baay isagoo ku hubaysnaa hubkii uu kula dagaalamayay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta waxayna wilaayada ku soo dhoweysay gacmo furan markii toobada loo qabtay kadib ayuu sargaalkan taa'ibka ah wareysi uu qadka teleefoonka ku siiyey idaacadda islaamiga andalus waxa uu kaga warramay arrimo badan xasan maxamed nuur ibraahim diinsoora kutabi daraawish ururka dejista kajahay lamada kuntumay lamada bili sedhad ya baydhawo kuku darami tumay shamtina diinsoora koy seedhayahay seedhayraashin kagaa besnay daraawisha dhaborti iyo haan ayo kale oo murtadiinta kale oo milatari bilay goonabwa daraawishigaa besnayan walay be koonfur galbeed be
taa'ibkan ayaa dhanka kale sharaxaad ka bixiyey waxaa xilligan keenay inuu ka soo baxo safka murtadiinta isagoona fariin dhaxalgalla u diray maleeshiyaadka uu safkooda ka soo baxay may ka sabay walaalkay wiinay dhammadi taasiisaseed waay aatan gabraana dhali ajiiti sakaraadata namaad ka deero waay dadkaanan ku absadaainahaani walaalada haayan kii adeerke kii abtiye kii inaaday dhali kii abtiyay dhalilay waan oana mataas ku absadaay se aglamanagalaa koy ansaway galineo se niganima makajarto warnama doradan kuba saasaha kukubahay lankiiba damiir le iniha kutabo ontakooyo muslimiinta kabiro muslimnaado sida muslimatangaane muslimiintu lakiibgaa leenka baage nabadgeli midka mashquulan muslum oo khaalise halaal e waan amnigeena sugdaay waardimeer jurugnaadan aragaan ka bishaaraysadaae kooinyo maleeshiyaadka riddada ee gobolkoodu sii dhacyo waxaa haysata laba daran mid dooro waa midda koowaade inay ku halaagsamayaan gacanta dheer ee aan gaban ee mujaahidiinta iyo inay gaajo iyo dacdarro ugu dhimanayaan furimaha iyo magaalooyinka ay ku sugan yihiin iyadoo labadaasi ay haysato ayaa haddana qaar badan oo ka mid a maleeshiyaadkan waxay fahmeen inay ku jiraan fal gaalnimo ah sidaa daraaddeed waxay soo gaareen iyagoo taa'ibiin ah wilaayaadka islaamiga si ay uga mid noqdaan dadka muslimiinta ee ku dhex nool wilaayaadka islaamiga ee laga hirgeliyey ku dhaqanka shareecada islaamka maamulka islaamiga degmada badhaadhe ee wilaayada jubbada hoose ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey ragga ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaasi bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkan inoo hayaa dowladan oo loogu magacdaray sheekh xasan turki allah u naxariistee waxaa si isku mid a ugada faa'idaystay bulshada ku dhaqan deegaanka santaara ee ka tirsan degmada badhaadhe ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo ka mid a dhulka jooraha maamulka islaamiga degmada badhaadhe ayaa lahaa iskudabaridka dowladan loo qabtay bulshada ku dhaqan gaar ahaan ragga waxaa dadka ka faa'idaystay ay isugu jiraan ragga qeybihiisa kala duwan sida odayaasha dhaqanka ganacsatada iyo dhallinyarada santaara dowladan oo socotay muddo lix maalin ayay dadweynuhu ku qaateen duruus kala duwan waxaana ka mid ahaa kitaabada fiqi caqiido siiro iyo muxaadaraad ku saabsan towxiidka iyo salaada haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadka deegaanka santaara ee degmada badhaadhe ee ka faa'idaystay dowladan oo sharaxaad ka bixinaya duruustii ay soo qaateen iyagoona soo bandhigay wixii ay barteen magaciga cabdiqani nuur waa axmed deegaanka santaro degmada baraadha ayaa laga maamula ما هو الطاغوت؟ الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد عده من معبود أو متبوع أو مطاع اذكر بعد الطواغيت إبليس من عبد وهو راض من دعا إلى عبادة نفسه من ادعى علم الغيب من حكم بغير ما أنزل الله ما معنى محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع ما أعظم ما أمر الله به أعظم ما أمر الله به التوحيد ما هو التوحيد التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات كم أقسام التوحيد أقسام التوحيد ثلاثة توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات magacayga waxaa la dhahaa maxamed cabdiraxmaan axmed deegaanka aan ka tirsanahay waa santaro waxayna hoos tagtaa degmada badhaadhe haa dowladda lix maalin bay socotay waxaan faa'iideeyey bayaanu arkaani alislaami alkhamsa in la caddeeyo arkaanta islaamka shanta ah shanta tiiroo islaamka in la caddeeyo wa awaluhaa arkaanu lislaami alkhamsa midda ugu horeyso shahaadatun qirid la qiro waa an laa ilaha illa xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allahu alla mooye wa ana muxamedan nabi maxamedan rasuulullahi rasuul alla uu soo diray inuu yahay waa inaad qirtaa bisharxi macaaniiha macnaheeda oo aad sharaxayso maca bayaani shuruudi laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah shuruudeeda oo la caddeeyo maceeda oo lala qabo wa macnaaha laa ilaaha ila allah macnaheeda laa ilaaha diidma waay naafiyan waxay anfinaysaa jamiica maa shay dhammaantii yucbadu la caabudo min duuni illahi alla sokadii ila allahu sugitaan way musbitan waxay sugaysaa licibaadati lah alla cibaadadiisa waxdahu loo gaar yeelo laa shariika alla shirki uma sugnaanin lahu isaga wa amaa shuruudu laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah shuruudeeda fa hiya iyada lambarka koowaad alcilmu barasho way in la barto almunaafi waxay anfinaysaa liljahli jahl jaahilnimada lambarka labaad walyaqiinu in la yaqiinsado waay kelmadda almunaafi waxay anfinaysaa lishaki shakiga ayay anfinaysaa dhowaan ay ahayd markii sidan oo kale mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada badhaadhe dowlo sharciya ay u soo gebagabeeyeen dumarka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka santaara ee wilaayada jubbada hoose mahadsanid bashir munaasabad ballaaran oo lagu soo gebagabeynayay murtaqo cilmiyeed ay ka qayb galeen qaybaha bulshada ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen cismaan axmed dhuubow maalmo iyo habeenno uu magaalada jilib ka soconayay multaqihii shanaad ayaa lasoo gebagabeeyey iyadoona muddadii uu socday ay ka faa'iidaysteen raggii haween fara badan kulan cilmiyeedkan oo ahaa midkiisii shanaad ayaa socday saddex maalin iyo saddex habeen iyadoona cashiro ay ku lahaayeen culimo fara badan kuwaas oo ay ka mid ahaayeen sheekh abuu muslim sheekh cumar xayaakallah sheekh aadan sunne sheekh xasan takar iyo culimo kale gabagabada multaqaha ayaa lagu qabtay beerta shareecada ee bartamaha magaalada jilib waxaana kasoo qayb galay dadyow fara badan oo isugu jiray rag iyo haween sheekh aadan sunne waxa uu ka mid ahaa dadkii kelimaadka ku lahaa muddadii uu soconayay multaqahaasi rasuulkeenna waxa uu yidhi aniga waxaa lay soo diray oo lay soo saaray inaan taam yeelo buuxiyo akhlaaqda mideeda saalixee suuban qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waali wasalam ina afdala shayin fi lmiisaan yowma alqiyaama alkhuluq alxasan abaalmarin ilaahay uu bixiyo waxa ugu weyn waa janna dembigiina laga maydho oo laga asturo ceebtiisa sabab maa facaluuhu min alacmaali alxasana faqriga qalbiga maxaa kaa joojinaya oo awdaya ilaahay maxabadiisa inaad isaga xagga qalbiga uga laabato wa dawaamu dikri wa sidqu likhlaas lahu dikriga ilaahay oo carabku ka engegin iyo khaalis camalka aada uga dhigto ikhlaas samayso wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam liyattakhid axadukum qalban shaakira walisaanan daakira wasawjatan mu'mina tuciinu axadakum calaa amri alaakhira sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe oo soo gebagabeeyey multaqaha ayaa dardaaran u jeediyey dadkii ku sugnaa beerta shareecada ee kasoo qayb galay gabagabada multaqaha saddexdaa maalmood wax weyn yaan ka faa'iidnay haddaan nahay wilaayada jubba shacbiga ku noole muslimiinta khayrka ay culimmada inoo soo jeedinayeen ku dhowaad labiyo toban muxaadaro ayaa ka baxday saddexdaa maalmood ee muntaduhu inoo socday oo rag iyo dumarba iyo macallimiinba loo qabanay kelimaadka la jeediyey waxaa ka mid ahaa dowru lmar'ati almuslima fii tarbiyati alajiyaal ahmiyat alusra almuslima ayaa ka mid ahayd waxaa ka mid ahaa axwaalu lmuslimiina fi lcaalam xaaladda muslimiinta maanta ay ku nool yihiin ayaa ka mid ahayd ashucuuru bilmas-uuliya wa adaa'i alamaana ayaa ka mid ahayd waxyaalihii ay culammadu inoo soo jeediyeen waxaa ka mid ahaa atadwiiru daati waxaa ka mid ahaa calaaqatuna maca almasaajid akhlaaqiyaat almar'ati almuslima ayaa ka mid ahaa xijaabka ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa sifaatu almucallim annaajix waxaa ku dhex jiray as'ilooyin jawaabo isla socda ayaa ku dhex jiray waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa qayb ka ahaa dadkii kasoo qayb galay kelimaadkana ka jeediyey beerta shareecada marka haddaan odayaasha jubbada dhexe haddaan nahay aad baan ugu faraxsannahay aad baan u soo dhowaynaynaa multaqaha dadkana waxaan leenahay inay ka faa'iidaystaan marka in lagu camalfalo dadka micnaha aan kuu dhow dhammaan la gaarsiiyo laga faa'iidaysto degmooyinka kale ee wilaayada ayaa lagu wadaa inuu ka qabsoomo multaqo midkan la mid ah kaas oo qabanqaabadiisa iyo diyaarintiisaba u lahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe
mahadsanid dhuubow sarkaal ka tirsan dowladda sariibiyadda kenya ayaa lagu dilay iska horimaad khasaare dhaliyay oo ka dhacay gudaha dalka kenya nuur cali warsame abuusheyb ayaa warkan inoo haya wararka ka imaanaya ismaamulka marsabiid ee kenya ayaa sheegaya in iska horimaad hubaysan uu ka dhacay god macdanta laga qodo oo ku yaala deegaan hoostaga magaalada mooyaale inta la xaqiijiyay ugu yaraan laba xubnood oo uu ku jiro sarkaal booliisa oo ka tirsanaa ciidamada kenya ayaa lagu dilay iska horimaadka oo si gaar ah kaga dhacay goobta macdanta laga qodo ee ku taala deegaanka hilo oo ka tirsan magaalada mooyaale ee dhacda xuduud beenaadka wararka la helayo waxay intaasi ku darayaan in maleeshiyaadka weerarka geystay ay u suura gashay inay goobta kala baxsadaan qoriga nooca g triga loo yaqaano iyo labaatan baalooto oo rasaasa oo uu lahaa sarkaalka kenyaatiga ah ee la khaarijiyey warbaahinta maxalliga ah ee kenya waxay sheegtay in sarkaalkan booliiska ka tirsanaa ee la dilay lagu magacaabi jiray gorja mukuma kaasoo ka mid ahaa saraakiisha ilaalada ka hayay goobta macdanta laga qodo gaar ahaana dahabka sarkaal u hadlay booliiska dowladda kaafiradda kenya ayaa sheegay in ugu yaraan toban xubnood oo ay ku jiraan saraakiil booliis ah iyo sidoo kale dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaareen iska horimaadka goobta ka dhacay booliiska kenya waxay sheegeen in kooxa hubaysan oo kumnaan aha ay xoog ku galeen aagga goobta macdanta laga qodo halkaasoo ay weeraro kula galeen saraakiisha booliiska
mahadsanid awusheyba warbixintaasna waxay u dambeysay warkeena duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo madal ah inta ka horeysa waxaan idinku dhaafayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته